tan kale oo dhowr jeer ka hadlay waa tii iskuulka hadda la soo qaaday wasiirku waa noo sheegay inuu joogaa aada u jeclaay waa meel waxbarasho uri ilaa hadda meel waxbarasho ma rabno sheekh xasan barsane aa ku qoreed magacee lagu qoro yaa ka tiray wasaaraddaa ka tirtay aawa iskoolka cusmaan geedi raaga aa ku tiil waa laga tirtiray kulli sheekh hebel binu xadaan binu xabool hay-at liqaasat lhebelow waxaasna lagu wada qoray magaco carbeed iyo wadaaddo carbeedaa loo bixiyey sheekh xasan iyo cusmaan geedi raaga iyo kuwo kaleba dembigaa laga galay kacaankiiaa ku dhejiyey meesha ummaddaa u taqiin adreesuu ahay xataa hadduu weli iskuul yahay iskuul yaa kalena ma anfacayso marka waa ka cumra wasiirku inaga tego maala hora shir saaroo kalea